markii la gaaro bisha barakeysan waxaa xirma qaar badan oo kamid a ganacsiyada qeybahooda kala duwan sida maqaxyaha cunnada goobaha shaaha waxayna dadkii qaban jiray shaqooyinkaasi u diga rogtaan xirfado kale oy noloshooda ku maareeyaan xasan cumar maadey wuxuu ahaa cabitaanle wuxuuna hadda u badashay iibinta qudaarta qeybaheeda kala duwan magacayga waxaa la yidhahdaa xasan cumar maadey marka hore waxaan ka shaqaysan jiray oon ilmaha ku beerin jiray reer ku beerin jiray saaqada aan waxaan ka raadin jiray biyaha aan shishidi jiray iyo waan gadgadi jiray marka maadaama hadda biyo la cabeynin oo dadka wada soomiyihiin oo annagana dad islaam an nahay xirfadeyda maadaama ay ahayd biyo shiidmo waxaan u bedeshay qara qarihina micnaha subax hore waan gadaa galabtiina makiinadaan ku shiidaa makiinad ayaan ku shiidaa dadka shiidmo raban waan ka shiitaa dadka micnaha oo gadis raban waan ka gataa xirfadey waa intaas wuxuu kaga duwan yahay xagga maciishada oo adkaatay lacagtii oo yaraatay dadkii oo lacag yarayey oo waxba aan lacag aan wadanin wixin waa la rabaa lacagna ma wataan dad isticmaalka qudaarta la shiida afur ayaa xilligan aada u badan waxaana ka mid a qaraha oo si xaddaafa loo keenay suuqyada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab badeecadan way soo badatay qarihii wax wal meel walba uu soo degaa meel walba ka degaa maanta qarihi annagoo ku qaadnay hadda maanta saacadda shal waxaan ku qaadnay soddon shan waay maantana wuxuu taagan soddon u taagan birin wuxuu taagi karaa labaatan iyo shan annaga wax ganacsatada wax aan raadinayna ah haddana maalin sii galayna kuleel badan zaa'id bismillahi raxmaan raxiim ilaahna qawajiyo ma garan karo wallaahi waxa baraf lama hero maadaama ganacsiyaasha naftooda baraf inkasta waa la heli jiray axmed aadan maxamed wuxuu ka mid yahay ganacsatada qudaarta ee xerada qaxootiga ifo magacayga waa axmed aadan maxamed oo waxaan ka ganacsadaa qaraha iyo fiyaasi iyo waxaan ka ganacsanaa cambaha hadda arkaysid xagga yaallo iyo afakaadhe nyaanyo inta waan ka ganacsa wallaahi bishii rabalaan qudaarta aaday isbeddel u samaysaa sidiiba qaraha iyo afakaadhaha iyo iyo maarata baalka yidhahda cambaha isbeddel badan buu sameeyaa ilaan dadka waxay u barteen qudaartay isticmaalayaan marka annaga jumlaan keennaa jumladan sii bixinaa hadda saa u jeedid miisaankaas hadda waxaan saarnaa xabadda qaraha kiila la saaraa waagii hore xabad xabad loo gedi jiray hadda laakiin kiila loo gadaa kiiladii waxaan siinaa soddon shan shilin markii tafaariq ay tahay markii ay jumlo la qaadanayn waxaan siinaa soddon shilin farqi weyn baa u dhexeeya wallahi soonkan aad u fiican yahay ganacsiga hadda waa kala socdaa inkastoo hadda qaraha loo badan yahay cambaha iyo afakaadhaha ay yaryihiin waxaa laga shiidaa cabitaan cabitaanada laga shiitaa dadka aad ay u isticmaalaan maasha allah dhanka kale waxaa la hadlay qaar ka mid a ganacsatada keenta qaraha oo iga warramay ganacsigooda magacayga waa maxamed cali ibraahim waxaan kana wata maylon si loo yaqaano qara wallaahi qaraha suuqiisa maasha allah hadda ma xumo maadaama wakhti ramadaan aan ku guda jirno si fiican buu ku socdaa suuqiisana ma xumo aad buu u socdaa shaqadiisa hadda qaraha waxaan ka keennaa gaarisa bura tooka garseeni intaasaan ka keennaa annaga dee kor baan ka keennaa oo dadka kor ka keenaa nahay jimlaan ku bixinaa inta badan soorana waa ku dejinaa oo waan leenahay laakiin inta badan jimlaan ku bixinna marka suuqiisii shaqadiisana hadda aad bay u kala socotaa haa si xawli u soo go'ay oo sanadihii hore ama ramadaanadii hore ka duwan si hadda u soo go'ay ramadaanada hore waa ka waa ka badan yahay waana ka duwan yahay dadkii oo waqti kulul baa lagu jiraa isticmaalkiisii iyo dadka isticmaalkooda iyo aad u badan haddii xarooyinka saddex hadda xara ay maanta soo gasho labaatan gaari laba maalmood kuma filno sidaa darteed marka si xawli u socdaa magacay waa maxamuud cabdulaahi xuseen waxaan ka ganacsadaa qaro waxaan ka keennaa garseeni bura iyo hoola suuqiisa sidii soomankii hore ma aha soonkan aad buu soo gaay khaymaha hoosudhac badanaa jira halka gaariyaheenna ayna leey shidaalkii wixii baa kor u kacay sanadkii hore ah hadda kaas inuu fiicnaa aniga aan filaya dadka halhalka ah sida ayaga dadka aan ku siinay kama siino dadka miisleyda qayma hoosa ugu dhufannaa halka qofkii hal xabba rabo aan ka siino qaymaha ayaga dadka aan siinay ay gadaan kiilada tusaale ahaan hadda maanta waxaan gadaynaa soddon dadka oo ah jimlada ah halka dadka tafaariiqan aan soddon iyo shan aan gadayna kadiya isaaq xasan oo ka mid a dumarka xerada ifo ayaa ii sheegtay inuu jiro sixir bara dhanka maciishada iyo suuq xumo siday hadalka u dhigtay ganacsiga wuxuu u fiicnahay soonka soonkan barafkeeda waa la goynsan yahay keerna wax lagama qaadanahay wax walbaba barafkeeda qaali u noqdo wax aan faa'iidayna malaha cambihii xabadii mar waxaana loogu dhufanaa soddon iyo shan shin afartan ma geli karna marmar dhafi aan ku celinayna wax aan faa'iidayna malaha soonkan bisha barakeysan waan iskaga jirnaa ilaahay oo keenay laakiin wax aan faa'iidayna malaha khasaaraan ku jirna kuleel saa'id ma qudaartu way badan tahay laakiin qaali qaali aan lagu dhufanaa xabadka qare waxaa lagaa gaday saddex boqol waxaad aad ka faa'iidaysana malaha haddii labaatanka shin aasaar jiira kaa goynaa waxba ma ka faa'iidaysid gaariyaasha ayaga habla taaganba wixii ay kaa gadaan waxyaabaha sida aadka loo isticmaalo soonka waxaa ka mid a sambuuska oo ah shayga loogu isticmaal badan yahay xilliga afurka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab walaalacabno waxaa layidhaha cabdisuraaje meeshan waxaan keenay maamada rooca oo nukansa hilib ah iyo laba xabo kaarada iyo laba yaro basbaas marka waxaan rabaa in saamusna loogu kariyo saasaan ugu kansa maamada adugu markii laba beri la joogo maalin baan kansa maalin saamus lama cuno waa kharash badan yahay ruuciiba laba boqolana laga siiya aad arkaysaa marka haweenku muugta inta badan waxay iska jecel yihiin saamuuska sakiya axmed maxamed oo ka mid a dumarka shiida hilibka lagu daro sambuuska ayaan kula kulmay goobteeda shaqada
magaceyga sakii maxamed axmedaa laydhahaa herada ifo waan ku noolahay hilibkaana ilmahaygu waa wax maashaa maasha allah alxamdulilah ramalaan waan ku jirnaa barakadiisa allahna sii hilibku waan kariyaa waan shiidaa dadka oo iska lah baan lacagta ka qaataa soddon shilin tuminkii rubci konton shilin ayagaa ii keensadaan hilibkii saambuuska waayo marmarna suuq wuu leey marmarna suuq waa ash ma aha sanadkan horta soonka mooga magaalada wax soo food saaree lacag la'aan afar soonaan shiidaa soonka markii laga baxo suuqa arigaan aada soonkaana suuqiisa aad u liitaa soomanka hore laakiin wuu fiicnaa inkastoo ganacsatada iyo dadka waxhaysta ay ku mashquulsan yihiin iibsashada iyo kala xulashada cunnada wanaagsan haddana waxaa jira masaakiin badanoon awoodin afurka sida ambiya xasan kuulow oo ah xaamila haysata kow iyo toban carruur oo agoona oo aabbahood u dhintay laba bilood ka hor afur ma ku haysano cayaalkii anaga waa isku kor dhammaane urla'aan waa iska jirtaa afur ma haysano sahuur ma haysano guryaalna ma haysano qashanbalowgana ku jirnaa oo loorar laisku taftafa loorarkuna oraxdaa nugu dhammayse ba'na male afur male cuntola'aana meesha nooga haysaa meesha waa ku rafaadna gargaar baan u baaxanahay ambiye iyo carruurteeda kuwa sooman waxay ku afurayaan shamuurey ama moordey aan waxba lagu darin iyo shaah bigayso sokorta u keeneen dariska habeenkii si loo seexday sidii lay ku soomaan habeen hore sidii ani ku soomay waay. wax lagu afuro ma laha wahida oo ii yaala ma laha koobku cabitaane ma haysado habad aanae meel ii yaasha ma laha oo silacadaasaan ku joognaa waa xaamilo sagaal bilooda iyada iyo carruurteeda agoontaana ma haystaan guri iyo gogol waxaase uga daran gaajada iyo macaluusha haysa maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab